dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa inoola diyaara
barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambaryada iyo heesaha oo toddobaadkan dhambaalka aan ku bilaabayn ibraahinow uu yahay dhambaal ka yimid hooyo habso alamow walde iyo saamiye ismaaciil bullaale iyo habaryaro dahabo cabdi xasan iyo caruurteeda luula cabdi xasan iyo caruurteeda iyo sidoo kale waa dhammaantood waa wada habaryaro waxaa kaloo ku jirta habaryar asli cabdi xasan iyo caruurteeda anbiyo aadan maxamed abti cabdi maxamed xasan iyo abti cabdulaahi cabdi xasan iyo habaryar farxiyo cabdi xasan abti siyaad cabdi xasan iyo abti axmed xirsi iyo caruurtiisa iyo sidoo kale abti cabdi alamow iyo waxaa kaloo dhambaalkana ku jira axmed cabdi sheekh iyo sidoo kale aamino cabdi sheekh barwaaqo cabdi sheekh xaaji maxamuud maxamed waxay dhammaantood iyagoo isku duubanay tahniyad aroos u dirayaan salmo maxamed jaamac iyo iimaan haashim maxamed oo ku aqalgalay magaalada hargeysa waxay leeyihiin aqalgalkaasi waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba waara ubad kheyr qabaa lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyey aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo ardo cali salaad iyo habaryar kaaho cali salaad habaryar faadumo cali salaad iyo aabe maxamuud cusmaan iyo eedooyin aamino cusmaan iyo kaaho cusmaan iyo waxay yidhahdeen xaawo maxamuud cusmaan iyo xamdi maxamuud cusmaan iyo maxamed cusmaan iyo maxamed iyo ciise maxamuud cusmaan waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan aweys nuur axmed iyo xaaskiisa faadumo maxamuud cusmaan oo xaafadda israac ee degmada yaqshid ay gabadh ugu dhalatay gabadhaasina waxaa loo bixiyey maqdis aweys waxaana leeyihiin maqdis soo weyn oo noqotay dadkeeda iyo waalidkeeda iyo dalkeeda manfacda aamin ayaan leenahay marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa baa layidhi shaqaalaha idaacadda v o a gaar ahaan bahda barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka guddoonnay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah aabe sheekh cabdulaahi cumar ciid iyo aabe yuusuf cumar ciid iyo abti haashim cabdulaahi ciise iyo abti cabdirasaaq cabdulaahi ciise iyo hooye nimco cabdulaahi ciise hooye faadumo yuusuf karuur bay ku magac dheer tahay iyo hooye raxma cabdulaahi ciise eedo faadumo cumar ciid iyo eedo aamina cumar ciid eedo anfac cumar ciid iyo eedo anfac waa eeda asmac cumar ciid iyo eedo onkod cumar ciid iyo aabe mustaf cumar ciid iyo ugu dambeyntii baa la yidhi aabe cabdulmajiid cumar ciid iyo aabe bedel cumar ciid aabayaasha gadaalbay kasoo furteen aabe aadan ismaaciil ciid iyo cukaash cabdulaahi cumar ciid iyo ciid cabdulaahi ciid iyo asxaab kaloo fara badan oo aan lasoo koobi karin ibraahino waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan iyagoo isku duuban waa reer cumar ciid qaaris iyo reer cabdulaahi ciise cabdi waalidiin walaalo iyo asxaaba baa layidhi waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahnid aroos oo farxad leh u dirayaan yuushac sheekh cabdulaahi cumar magacan wuu igu cusub yahay waa yuushac sheekh cabdulaahi cumar iyo xaaskiisa caasho cali cabdi oo maalintii khamiista lix iyo labaatanka oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay bay yidhaahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano guurkiina guur khayr gurigiinana guri nage allow ka yel bay yidhaahdeen waa taa waxay yidhahdeen ducada waa xaggiina iyagaaba duceeyey aamiintaan ku daraya anigan ibraahino waa tahay heesta ugu horraysa caashee dhegaystayaashan usoo qabanaynana waa baqaan hinqadaa heesihii hore hore waayo waayo iyo xusuus sida igu cusubtaan ka gartay ibraahino malaha dhegahayga welima soo gaarin heestane waxaana ku luqaynaya maxamed suleymaan
बर मोटोरिसो आबर अबा मनीले ओहे गुदहबर मोटोरिसो आबर अबा मनीले
makeedibaayero halbowlesaray hamdaniye makeedibaayero halbowlesaray hamdaniye markaan hakkadan hingarmo tulbay halwana yahalkee amnigee odagaa markaan hakkadan hingarmo tulbay halwana yahalkee amnigee odagaa பகன் என்பதான் படை பகன் என்பதான் படை பகன் என்பதான் படை பகன் என்பதான் படை hadindaranban hilabtu hadhay ishtihadin madiye hadindaranban hilabtu hadhay ishtihadin madiye quran itlaha usowe mahobtay ano harakan horan itlahaa soey ma hubtay anoo haraadan markaan haadkadan hinqarno dhulbay halwanaaya halsee markaan haadkadan hinqarno dhulbay halwanaaya halsee bagan hingadan padai bagan hingadan padai bagan hingadan padai bagan hingadan padai
waa hagaaga dhinacii dhambaalada mar kale haddaan ku noqonno hambalyo aroos waxaa diraya baa layidhi dadka kale ah axmed maxamuud gargaar iyo dayib caydiid iyo cabdinuur axmed xuseen iyo cabdigeysi iyo saxardiid xaashi ardaale iyo maxamuud warsame shirwac cabdisamed maxamed axmed bulaale sayid cusmaan sheekh ibraahim axmed maxamuud waxa uu ku magac dheer yahay dibey iyo sidoo kale saaxiibo kaloo badan ayaan cabdulle gargaar baa ku jirta hodan cabdulle gargaar iyo cali culusow dhammaan dadkani waxay kala joogaan hargeysa garow wajeer gaarisa sarif baa la yidhi iyo sidoo kale kenya kismaayo iyo meelo kale waxay tahniyad aroos u dirayaan caruuska baa la yidhi cabdi kariim buulle iyo caruusadda sahra doolaal oo arooskoodu ka dhacay magaalada saarif baa layidhi ee gobolka waqooyi bari kenya ducada waa xaggiina waa tahay arooskaas waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii ubad khayr qaba lagu kala helo aamiin
waa tahay caasho waxaa noo baqaya cabdilatiif barrow eedan iyo muhaab aadan murubow iyo cabdiraxmaan cabdi guulle iyo shaakiro barrow eedan iyo maxamed xuseen wariiri maxamed gooris iyo xaawo weriiri iyo waxay idhahdeen eedo xabiibo aadan dadkaasi dhammaantoodna waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin hambalyo dhalashaa inay gaarsiiyaan yuusuf xuseen weriir oo ku magac dheer yuusuf madaxey iyo waxay yidhaahdeen xabiibo barrow eedan oo ku magac dheer xabiibo yarey oo uu wiil ugu dhashay deegaanka qondhood wiilkaasna waxaa loo bixiyey saciid cadde ducaduna waa xaggiina leeyihiin saciid cadde soo weynaa uu noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca
anigana amiin ayaan raacinaya ibraahim ow intaadan heesta xigta soo qaban bal dhambaalkan aan raaciyo aad buu u gaaban yahay waxa uu ka yimid idriis xuseen faarax cumar iyo cabdinaasir yuusuf macalin ganib uu ku magac dheer yahay caashe maxamed faarax cumar kaltuun ismaaciil faarax cumar iyo cabdinaasir cabdulaahi cali dheeg iyo ayaan siciid ibraahim nimco maxamed faarax cumar zaynab maxamed faarax cumar haboon maxamuud faarax cumar idil maxamuud faarax cumar cumar maxamuud faarax cumar dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska iyo aroosadda xidiga iyo xidigta baa la yidhi samatar maxamuud faarax cumar waxau ku magac dheeryahay darwiish iyo filson cumar cali oo aqalgalkoodu uu ka dhacay jamhuuriyadda jabuuti baa la yidhi noqda kuwii isku waara ubad wanaagsan kala hele baa la yidhi aamiin aamiin aniguna aamiin kalaan ku daraya
xaggii heesaha haddii aan dib ugu noqonno waa hees banaadiriya waxaa ku luqaysa shukri shiino
waa tahay shukurshiina codkeedii iyo heestaal kubigeedu ahaa dibad iyo duura hadaantaasi kee guudnoo dharkii dhabbaalada ayaan ku noqonaynaa dhabbaalkana caasha wuxuu naga soo gaaray hooyo kaatun faarax ciise iyo farxiyo yuusuf ducaale iyo macalin maxamed siidali muxudiin iyo adeer yuusuf ducaale iyo farxaan yuusuf ducaale iyo maxamuud yuusuf ducaale maxamuud yare loo yaqaano iyo cabdiqane cabduqaadir maxamed iyo cabdikamaal daahir iimaan aadan xuseen xasan iyo cabdirasaaq xaaji maxamed banzola iyo cabdulaahi xaaji cali khayr iyo waxay dhahdeen xuseen cabdiqaadir xuseen banjani iyo cabdulaahi maxamed cusmaan baakey iyo cabdiraxmaan cali sheekh macaayey iyo cabdisalaan xuseen muuse iyo maxamed cabdulaahi ibraahim cukeesh maxamed weli kuusow iyo waxay dhahdeen cali nuur xaaji cali khayr iyo cabdiraxmaan ibraahim cabdulle iyo liibaan cabduqaadir ibraahim iyo maxamed aadam sigane iyo cabdulaahi sheekh axmed ayaanle iyo macalin maxamed siidali muxudiin iyo maxamed xanshe dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin in ay hambalyo iyo heestaanba ay gaarsiiyaan ikhlaas shaaciye cabdallah iyo cabdiraxmaan nuux ducaale oo ku aqalgala bay yidhaahdeen yaakshiid waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin kala kulma bashoshi barwaaqo aamin ayaana naguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu ka yimid xaaji maxamed faarax cumar rofeor maxamuud faarax cumar barra buu ku magac dheeraya injineer cabdiraxmaan faarax cumar waris faarax cumar rofesor mustafa cabdulaahi cali wuxuu ku magac dheeryahay fayruus iyo faysal ismaaciil faarax cumar iyo cabdinaasir yuusuf macalin ganey iyo caashe maxamed faarax cumar iyo nimco maxamed faarax cumar iyo zaynab maxamed faarax cumar iyo ugu dambeynta iidan maxamuud faarax cumar waxaa kaloo ku jirta waxaa kaloo ku jira cumar maxamuud faarax cumar dhammaan dadkana waxay hambalyo aroos u dirayaan arooska iyo aroosada xidiga iyo xidigta baa layidhi xasan jaamac faarax cumar oo darwiish lagu naanayso iyo muno cali maxamuud oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada hodan noqda bay leeyihiin kuwii isku waara obaad khayr qabana kala
helaa ishqaydilo dadko hurdaaban ku daydaya haydilin kurbahal galo oo dawe naftan dacaatiga haydilin kurbahal galo oo dawe naftan dacaatiga
idaalayba daraato idayriyo dunyala'aan nin guur damca dambi buu gala dhuqi idaalayba daraato idayriyo dunyala'aan nin guur damca dambi buu gala haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida
haydayrinin dada adanka doorbide duni nafsa lo daayayo ku dayrane haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacaatiga haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacaatiga
dardaaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay dardaaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay haydirin waxaan dow ahayn haydir qiyn gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydir qiyn gabaryahay ida
dibad maro dakamayo waan daalane duulad cidlaada dhinacii waafayaadhambaalada dhambaallada mar kale haddaan ku noqonno dhambaalkan tahaniyadda ah waxa uu naga soo gaaray hooyo habso alamo walade iyo saamiye ismaaciil bulaale iyo habaryar dahabo cabdi xasan iyo caruurteeda habaryar luul cabdi xasan iyo caruurteeda habaryar asli cabdi xasan iyo caruurteeda iyo habaryar ambiyo aadan maxamed abti cabdi maxamed xasan iyo abti cabdulaahi cabdi xasan iyo habaryar farxiyo cabdi xasan abti siyaad cabdi xasan iyo sidoo kale abti axmed xirsi iyo caruurtiisa abti cabdi almow iyo sidoo kale abti axmed cabdi sheekh aamine cabdi sheekh iyo barwaaqo cabdi sheekh xaaji maxamuud maxamed dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahniyada aroos hawada u marinayaan salmo maxamed jaamac iyo iimaan haashim maxamuud oo ku aqalgalay magaalada hargeysa waxay leeyihiin aqalgalkaasi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ah ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay waxaa noo baaqaya aabe cabdirasaaq gees dheere iyo waxay yidhaahdeen aabe maxamuud gees dheere iyo aabe mukhtaar gees dheere iyo aabe cabdicasiis gees dheere aabe cabdisalaan gees dheere iyo aabe cabdilatiif gees dheere iyo waxay yidhahdeen eedooyin xibilo gees dheere iyo xaliimo gees dheere iyo sarayo gees dheere iyo hani gees dheere iyo shamse mukhtaar gees dheere iyo maxamed mukhtaar gees dheere axmed mukhtaar gees dheere abaay mukhtaar gees dheere iyo rashiid cabdirasaaq gees dheere iyo ashraqo cabdirasaaq gees dheere iyo maxamed cabdirasaaq gees dheere iyo suleymaan cabdirasaaq gees dheere iyo cabdijabaar cabdirasaaq iyo cabdiweli cabdirasaaq gees dheere iyo xabiibo cabdirasaaq gees dheere iyo luul cabdirasaaq gees dheere iyo raage maxamuud gees dheere iyo sawdo maxamuud gees dheere iyo cadow mursal iyo kamaal xaaji cabdirasaaq xaaji gees dheere dhammaan reer xaaji gees dheere waxaana ay jecel yihiin in ay taaniid gaarsiiyaan macalin yuusuf mukhtaar gees dheere iyo nasro maxamed gees dheere waxaana ay leeyihiinna waxaa wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaana korombood ducaduna u ah xaggiina waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca oo soo weynaada waxaan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa heesta halkudhiggeedu yahay sureekha waxaa ku luqaynaya bannaanka xuseen shaqo
jacaylka kasi gaaliseed ma soconaysaanay siriiqda ka baxbaaniseed maba siinaysaa layri kusayri badaansi sidaa maa aanayri dhambaalka ugu dambeeya ee barnaamijka ibraahin hoddaa soo qabtana assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay bahda v o a dhammaan waan idin salaana baa la yidhi gaar ahaan daadihayaasha barnaamijka waan idinka guddoonay marka xiga baa la yidhi waxaa halkan tahaniyada ka diraya hambalyo dhalasho ah dadka kale ah aabe xasan kamiin mire iyo adeer xuseen kamiin mire iyo adeer cabdulaahi kamiin mire iyo adeer sheekh xasan kamiin mire iyo adeer xasan macalin bare iyo adeer macalin cabdi naasir hire iyo cabdulqaadir hoolal iyo shukri hoolaal baa la yidhi iyo sharmaarke xasan iyo eedo fartuun xasan iyo hooyo rubo axmed iyo eedo nimca xasan iyo wardi macalin bare iyo eedo wiilo axmed iyo awowa baa la yidhi axmed cabdi aadan iyo siyaad cali samane dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadino u dirayaan aabe maxamed xasan kamiin iyo hooyo zamzam oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho taarikhdu markay ahayd baa la yidhi bishii nofembar ee hadda un dhammaatay koob iyo labaatankeedii ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxaan leenahay bay idhaahdeen awowe soo barbaar adinkana ku dara ducada waa tahay waxaan leenahay soo barbaar mar haddii la yidhi aamiin baan ku daraya aniguna ibraahimo heesta ugu dambaysee barnaamijkeenna waa muhiimadda danteenna waxaa ku luqaynayaa cabdi hani xaashi iyada ayaanan dabcan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajir idinkugu soo jeedinayay ibraahim xasan garabey daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud intaan mar kale haddii aan laydin hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo macaan ha hilmaamin ha maydhin xusuusta magaabi jacaylkan miiray macaan ha hilmaamin ha maydhin xusuusta magaabi jacaylkan miiray macnaha ila fahan ujeedka muranka isa seerka keena ka yeela moosa jabeeli muhiimadu waa danteena macnaha ila fahan ujeedka muranka isa seega keena ka yeel moosa jabeene muhiimadu waa danteen adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu manaysay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meelmari ayaheen adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu manaysay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meelmari ayaheen marwoy ha ilduufin hamaagin dareenka mune kalgac aylkan gaabay marwoy ha ilduufin hamaagin dareenka mune kalgac aylkan gaabay amuujin xumaanta raagta markuu nacab yidhi haqaadan marayta cishqigeenna xooji iswoosiisyuu ku hodin amuujin xumaanta raagta midhkuu nacab yidhi haqaadan marayta cishqigeenna xooji ismoosiiskuyuu ku hodin adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu manayeestay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meelmari ayaheen adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu manaysay una jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalki